in ka badan labayo toban arday ayaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helay iskuulka hoose iyo dhexe ee ibnu cabaas ee magaalada beledweyn ardayda heshe fursadaha waxbarasho ayaa isugu jiray danyar iyo agoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada ustaad cabdisalaan maxamed cali maamulaha guud ee iskuulka ibnu cabaas ee magaalada beledweyn ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho haa waa jiraan arday oo si bilaash ku dhigto iskuulka waa jiraan waxaa ka mid ah arday iska danyar ah sida kuwa oo agoonto kale ama kuwa iska ayagana agoonba xaba aan dhaamin oo waalidkii dhalay labadii waalid mid kamid oo ku deeriyey oo ayagana si bilaash ku dhigtona waa jiraan marka fursadahaasna waxaan u fidiyey maamulka iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo iskuulka markay isu wareysteen bacdi ka mid ah ayaa waxaa loo gartay qofkiiba bixi waaya inaan la jiida isna meesha looga tegin ardadaas tiradooda waxay gaarayaan waa laba iyo toban arday waxay nagu soo kala gaareen ardadaas si oo macnaha tafaruq ah halhal gurgurub ayay nagu soo gaareen laakiin markii hore annaga ayaan iclaan bixinay si loo helo arday baahiyadaas qaba oo waxbarashadii fiiga iska bixi waay haddiise jiraan inay naala soo xiriiraan ama goobaha annaga degannahay iclaam aan bixinay ayay ku yimideen marka sidaas aan ku qaabilna haa waa jiraan waalidiin noo yimid oo yiriyey annaga waa awoodi waynay ilmihii masruufkii raashiinkii iyo waxyaalihii ayaan ka badi waynay marka waxaan ka codsanaynaa iskuulka inuu naga saacido xagga waxbarashada ilmaha intii karaankooda ay ka qayb qaataan annagana waa ka qaadnay culayskii xagga ka haysta waxbarashada waa jiraan iyagoo si bilaasha ku dhigta ayay joogaan agoonta ah maamul ahaan annaga waxaan u qorsheynay intii karaankayna xagga waxbarashada inaan ka saacidno madrasada waxay bixinaysaa qeyb taxfiid alqur'aan alkariim waa qismiga koowaad inaan ka saacidno oo boqol iyo toban afartan qur'aan kariimka la baro qismiga labaad oo ah dugsiga hoose dhexa ayagana aan ka saarno qismiga saddexaad oo ah shareecada oo baxdo jimcadii khamiista ayadana waxaan rajaynaynaa inaan ka saarno saddexdaas qeyb kabacdi haddii heer jaamacad ay gaaraan ma ka hari doonno waa ka qayb qaadan doonaa insha allahu tacaala oo heer jaamacadna waa ka qayb qaadan doonaa oo markay jaamacad gaaraan insha allahu tacaala goobahaas waa kala waa la xiriiri doonaa iyagana in waxbarashadii siinaya jibinaan rajaynayna oo sii wadno qaar ka mid a ardaydii iskuulka ibnu cabaas ayaa raadiyo beerulo uga waramay waxyaabaha la baro shikarow maxamuud maxamed waxaan ka socdaa ibnu cabaas iskuulka ibnu cabaas ayaan ka socdaa kalaas waxaan ahay kalaasta sideedaad waxaana qaataa tarbiya cadabi iyo xisaab iyo waxa uu mahad celinayaa maamulaha iyo macalinta intiisa waxbartay iyo waalidiinkiiyaa uu mahad celinayaa
waa ayuub nuur cali macow waxaan dhigtaa madarasada ibnu cabaas maadooyintaas dhigta waxaa waaye tarbiya carabi iyo ingiliish iyo soomaali waxaanu mahad celinayaa maamulka maamulka madarasada waalidiinta waxaa rabaa inaa tijaara aqoonta heer saro iskuullada magaalada beledweyn ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helo arday u badan danyar iyo agoon